laba kun iyo koob iyo tobankii subaxii ay bishu ahayd koob iyo toban sebtember waxaa dhacay weerar ballaaran oo aada u weyn argagax iyo runtii dhimasho badanna keenay lagu soo qaaday magaalada new york iyadoo loo adeegsaday diyaarado dad rakaabiya ay ka buuxaan oo lagu duqeeyey twin towerska dhismayaashii mataanaha ahaa oo world trade centerka ku yaalay iyo iyadoo la duqeeyey oo diyaarada lagu garaacay betaganka oo ah xarunta gaashaandhigga ee dalka maraykanka iyo diyaarad ku dhacday pennsylvania oo dadkii afduwayaashaha lagula qabsaday control centerka diyaaradda halkaasna ay ku dhacday marka dhimasho aada u fara badan baa dhacday burbur badan baa dhacay argagax weyn iyo waxay noqotay dhacdo ku cusub adduunka in diyaarado commercial loo isticmaalo missiles lagu garaaco dhismayaal iyo lagu duqeeyo dalal wixii maalintaa ka dambeeyey sebtembar kow iyo tobankeedii labada kun iyo kowdii dunida isbedel ayaa ka dhacay culummada taariikhda iyo kuwa arrimaha bulshadana waxa ay sheegeen in adduunku uu isbedelay oo waa cusub la galay bal wax nooga taabo horta waa mare markii u horreysay bay ahayd oo dalkan maraykanka gudihiisa laga fuliyo ciyaado ama howlgal dad ka soo horjeeda dalkan maraykanka ay culays intaas le-eg ka sameeyeen dalkan dalkan intuu dhisnaa oo aan ognahay dalkan oo laba bad u dhexayso in yacni markii u horreysay ilaa afar kun oo dh ku dhowaa dada ay ku dhintaan falal dad diidan hanaanka siyaasadeed iyo hanaanka dhaqaale ee dalkan ay dalkan gudihiisa ka fushiyeen mar midu taasay ahayd tan kalena waxay ahayd dhacdo hordhac u noqotay isbeddel weyn oo ku yimaado siyaasadda reer galbeedka iyo gaar ahaan midda maraykanka sida ay u arkayeen dunida oo ay noqotay wixii iyaga ka baxsan inay u arkaan yacni meelo un iyaga loogu tashanayo cadow iyo dad burburin raba xadaaradaas weyn ee ka dhisan westiga iyo dalkan maraykanka inay burburiyaan taasaa waxay soo jiiday marka in xoog aad u weyn aada u weyn oo maraykanka iyo westiga guud ahaan ay u adeegsadaan dadkii ka dambeeyey iyo meelihii laga soo abaabulay ee shirqooladaas sebtember eleven waa tii la weeraray dalkii afghanistan waa tii soo dedejisay in dalkii ciraaq oo dal weyn ahaa oo xoog weyn ku lahaa dalka middle eastiga uu burburo lana burburiyo iyadoo lala xiriiriyey dhacdadan nine eleven inkastoo doodo badan ay ka jiraan inaan sadaam xuseen uusan lug badan ku lahayn de wixii intaa ka dambeeyena waxay noqotay dagaal joogto ah oo loo adeegsanayo drowniska ciidamada lugta iyo ciidamada sawaariikhda ka tuura maraakiibta in meelo badan oo dunida lagu duqeeyey ilaa haddana caalamka islaamka yacni dhacdadaas waxay noqotay mid aada iyo aada u burburisay khadaafi baa ku tegey dalal badan baa ku baxay nine eleven yacni dhacdadii ay keentay wixii wixii la xiriiray garyaqaan cabdiwaaxid markii laga tago dalalkaa burburay iyo isbedelada ku yimid dunida muslimka qaarkeed waxaa jirta iyana wadamada reer galbeedka oo maraykanka hormuudka u yahay laftirkooda inuu isbedel ku yimid sharciyo badan la mariyey oo lagu soo daray dastuurada dalalkaasi wasaarado ay soo kore kordheen wasaaradda amniga oo kale ah isla markaana nidaamkii duulimaadyada iyo nidaamkii socdaalka wax laga bedelay muslimiinta maraykanka guud ahaan gaar ahaan soomaalida maxay ka dhaxleen maalinta labada kun iyo kowdii waxay dhexleen in lasoo saaro articalkii ama sharciyadii ahayd patriotic act oo ahaa in waa mida la abuuray hay-addii loogu magac daray hay-adda ilaalinta homeland security waxay abuurtay awood badan in la siiyo hay-adaha sirdoonka waxay abuurtay in surveillancy iyo dabagal iyo firsasho badan loo yeesho dhaqanka iyo afkaaraha iyo fikirka qofka muslimka ah ee dalkan jooga waxay keentay in dhegeysi fara badan la sameeyo oo dadkii patriotic actg wuxuu keenay privacygii dadku inuu lumo oo ahayd yacni falsafado aada u weyn oo dalkan ku xoog badnaa in in in la weyqo oo qofka privacygiisii telefonkiisii iyo emailkiisii iyo iyo iyo iyo haddii loo baahdo guryihiisa in la imaid gareeyo oo oo oo dabagal badan lagu sameeyo marka culays badan bay dadka islaamka ku keentay kuwo badan baa la xirxiray waxaa abuurmay gudihii islaami nacayb baa abuurmay oo anigu aan odhan kara hadda maraykanku waaba ugu roon yahay gaar ahaan yurubta aada ugu sii batay maraykanku inta badan waa is-celceshadaaya runtii doodo fara badan baa jira marka culayskaas aada u weyn bay keentay dhaqdhaqaaqii lacagta in la controlo lacagihii ka bixi jira oo remittansiga ah oo xawaaladaha iyo wax badan bay runtii kharibtay garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame waxaa ka soo wareegay xilligaasi shan iyo toban sano isbeddelka ay dowladuhu dhaqan geliyeen khaasatan maraykanka ee maxaa guulo ah oo uga soo hoyday oo uga miro dhashay kaa dhanka kalese dadka muslimiinta ah maxay ka barteen isbedelada dhashay sidii ay ula dhaqmi lahaayeen
waa mid horta dalkan maraykanka waxay soo kordhisay habdhaqankii maraykanku ama sharciyooyinkii uu keenay iyagu sida ay leeyihiin in ay nabadgelyo ku helaan oo dhacdooyin waaweyn oo sida nine eleven oo kalea aynaysa dib damba u dhicinin waxyaabo badan laga hortegay dalkii runtii almost dal nabadgelyo lagu soo dabaalay oo lala socdo dadka isku dayaya inay qaraxyadaas iyo mushkiladahaas dad kale inay u geystaan nabad bay keentay waxna waa ka jiraan dhaqankaasu inuu keenay dhanka kale dunida islaamka hadda burbur weyn bay u horseeday oo runtii dhaqaale ijtimaaci qaxooti laakiin waxa fiicnaan lahayd in laga barto dunidu maanta waa hal maanta yani maraykanka misileka laga tuuro halkan wuxuu awoodu u leeyahay inuu intaasoo bad intaasoo hawo intaasoo dal intuu sii maro oo maanta hal qof oo meel fadhiya lagu duqeeyo oo laga yaabo waziristan wasi yani nin ku dhuumanayo halkaa in lagu dilo marka dunida saasta xaqaa'iqeeda dadka islaamka inuu u noqdo oo ah in ay umadahoodana u roonaadaan dadka ay xukumaan habdhaqanka ay ummadaha kale la leeyihiinna ay wax ka bedelaan oo tarar cabsi iyo handadaad inaan waxba lagu gaaraynin laakiin lagu gaaro intifaacsiga aqoonta kobcinta dhaqaalaha furfuraanta siyaasadda inay intaas hadday rabaan wasiga inay la tartamaan inay intaas xoojiyaan laakiin xoog iyo kharbudaad iyo mintidnimo iyo yacni inaysan waxba soo kordhinaynin baa yani laga baran karaa ilaa haddana dagaalku ayagu ku socdaa ugu dambayntii soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka la isleeyahay waxay ka mid yihiin kuwa ay argagixisadu ka soo ifbaxday saldhigyadana ay ku leeyihiin halka soomaalidu ay ka mid tahay dadyooga sii kordhaya ee ku soo biiraya bulshooyinka reer galbeedka khaasatan maraykanka tiro aad u badan oo soomaaliya maraykana ayaa degan waxaana ay u egyihiin inay noqdeen hal nin guran dheelmiyey dalkoodiina nabad u rama dalka cusub oo ay ku soo biireenna nabad u rama balse mararka qaarkood labada arrimood siday isugu keeni lahaayeen ay ku adkaatay maxaad ku talin lahayd soomaali maraykanka ama soomaalida galbeedka ku nool inay isku waafajiyaan rabitaanka labadooda dal waxaan kula talin lahaa ardu ardullaahi baa la yidhaahaa yani waana fiksad weyn oo dhulku dhul abuurmaya ma jiro laakiin dhulku intii ilaahay abuuray baa jirta horta waa mid inaan aamino dalkan dalkanagii inuu yahay maraykanka carruurtanadii baa ku dhaqan inagii baa ku dhaqan nabad iyo wanaag baynu ka helay inagoo qaxa oo dhib iyo shidooyin ka soo cararay waa mida dalkan loyalitigiisa iyo inaynu ku dhex noolaano bulshada dalkan baynu ka mid nahay marka inaynu shuruucdiisa ilaalino wanaagiisa ka shaqeyno contribution la bixino dhanka kalena dalkeenii aynu ogaano dalkii aynu ka nimid oo kasoo jeednay waxa ka jiraahu dalkaasu waa dal guuldaraystay guuldarro badanu ku dhacday dad la-aanu ku dhacday anigu saasaan dhahaa wixii wax laga qaban karo oo hadda yacni ijri-aad oo khayri ahna in laga sameeyo laakiin dalkaasu wuxuu u guulaystay inta badan inay tahay innaga qofka soomaaliga fikirkiisa oo guracan fikir guracan oo diintiina mid guracan uu ka qaatay dhaqankiina mid guracan uu ka qaatay habka dowladnimada mid guracan aynu ka qaadanay marka waxaan qabaa inaynu isku darray bulshadeenna inaynu barro hanaanka dowladnimo waxa ay tahay hanaanka wada jirku waxa uu yahay wadajirka iyo iyo wanaagu waxa uu yahay inaynu dunida intifaacsanna hadda diintu aakhare keliya uma shaqaysaa hadday shaqaysaa wanaageeda iyo naxariisteeda inaynu gudaha aragnaa intaynu nool lahay intaasaan kula talin lahaa xadjirnimada iyo mushkiladahan kalena inay ka dheeraadaan oo aada uga fogaadaan